فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba haadahan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa sagaal iyo tobanka bisha dulxija sanadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sidee ay dadka soomaalida ah u baran jireen qur-aanka kariimka ah warbixin ku aadan qodobkaas ayaad dhegaysan doontaan inshaa allah muddo ka badan nusqarni kadib maxaad ka ogtahay gubashadii masjidka barakaysan ee al aqsa iyo tacadiyada kala duwan ee uga imaanaya yuhuudda warbixin ayaad maqli doontaan xubintii ma ogtahay ayaan ka marnayn ee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal قال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فأصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka sidee ayay dadka soomaalida ah u baran jireen qur-aanka kariimka ah waxaa warbixintan ku eegaya cabdifataax maxamed qaasim soomaalidu waa ummad muslim ah oo degta geeska afrika islamarkaana leh taariikh dheer marka laga hadlayo sooyaalka islaamka wuxuu allaah ku mannaystay in diintu halkan soo gaarto ka hor inta aysan gaarin magaalada madiina oo ah daartii hijrada iyo jihaadka ee markii dambe lagu dhisay dowladdii ugu horraysay ee islaami ah mid ka mid ah tilmaamaha ugu muuqda ee ay leedahay ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waa diin jacayl iyo inay ku tilmaanayd barashada iyo weynaynta qur-aanka kariimka marka qofka carabka ah ama dalalka kala jooga uu arko ruux soomaali ah wuxuu u qaadanayaa inuu yahay xaafidul qur'aan masaajidda iyo maraakista diineed ee caalamkana qofka soomaaliga ayaa lagu horumariyaa imaamada salaada iyo waxyaabaha la midka ah malcaamadaha ama dugsiyada qur'aanka waa halka ugu horraysa ee la geeyo carruurta marka ay hadal bartaan waana arrin ay ka siman yihiin guud ahaan soomaalida beled iyo baadiyo intaba nabadoon ismaaciil haaruun oo ah afhayeenka nuqabada islaamiga ah ee soomaaliyeed ayaa waxa uu inooga warramayaa qaabkii ay macallimiintu ku qiimeyn jireen carruurta yaryar ee loo keeno si ay u kala ogaadaan in canugan uu waxbarashada gaarayay iyo in kale waxaan xusuustaa ninka ardayga ah aabbihii markuu macallinka u keeno macallinku wuxuu odhan jiray cunuga gacantaada fidi madaxaaga saa u kormari dhegtaa qabo gacantiisu hadday dhegta gaadho ardadaa lagu dari jiray dhegtu hadday gaadhi weydo wuxuu odhan jiray wiilka dib u celi xilligiisi weli ma uusan gaadhin marka la joogo miyiga waxaa jira farqi u dhexeeya xilliyada ay waxbartaan carruurta ay dhaleen dadka beeralayda ah iyo kuwa xoolaha dhaqda kani waa nabadoon mukhtaar xuurshow xasan oo ka mid ah golaha dhaqanka soomaaliyeed deegaankiisuna waa wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxa uu inoo faahfaahinayaa kala duwanaanshiyaha aan soo tilmaannay soomaalidu waxay u kala qaybsantaa beeraley iyo xoololey nuuca beeralayda ah waxay ilmahooda inta badan waxbaran jireen xilliga maalinta ah dugsiga subaxday aadi jireen hartiyay ka imaahayaan way ku laaban jireen haddana habeenkii ama koob iyo toban saacay ka imaan jireen laakiin way ka duunayeen dadka xoolodhaqatada ah maadaama ay yihiin dad raacata ah dadkaasu fursad uma haynin in ay maalin waxbartaan caruurtooda waxay inta badan waxbari jireen habeenka mid ka mid ah dhaqannada suuban ee ay lahaayeen waalidiinteenna waa in carruurta lagu hormariyo madaarista qur'aanka kariimka ka hor inta aan la geyn iskuullada lagu barto maadiga nabadoon ibraahim sheekh cali oo loo yaqaano shaacirul islaam ahna guddoomiyaha odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee soomaaliyeed ayaa sharaxaad ka bixinaya arrintaasi canugu markuu xoogaa uu afka xooyo uu barto meesha ugu horreysa ee looga bilaabi jiray oo la geen jiray dugsi qur-aanka ayay ahayd maadaama ay jireen dugsiyo oo iskuulaad oo maadi ah ay jireen laakiin inta badan carruurta waxaa lagu horreysiin jiray dugsiga qur-aanka xilli haatan qur-aanka lagu barto buugaagga ayaa waxaa jirta in berigii hore uu kaalintaasi ku jiray looxa oo laga qoro dhirta kaasoo uu arday walbaahi ka haysan jiray mid ama dhowr xabbo waxaa nidaamka ka mid ahaa in ardayda qaarkood ay habeenkii seexan jireen dugsiga waxaana isweydiin mudan maxay ahayd xikmadda iyo faa'iidada ku jirta arrintaasi macallinka wuxuu ku amri jiray ardada kuwa xoogaa roonroon in dugsiga ka samaystaan daashash yaryar oo habeenkii dugsiga ay u soo hoydaan si looloo toosiyo tobanka saac i xilliga loo baahdo oo loo toosiyo marna waa lala subciyaa marna qur-aankii ayay akhriyaan oo looqtii ayay akhriyaan ilaan subaxii cashar horaa la qaadanaya kuwii hore lasoo dhaafay ayaa la rabaa in la xifdiyo toban saac ayaa la toosinaya toban saac markii la toosiyo salaada subax markii dhalato loogta waa kababaxayaan loogdhaq baa layihahda loogtaa la dhaqaa markii xoogaa ay qallalaan xanqaasi wixii la sameeyaa kadibna waa lasoo fariistaa macalinkii haddana casharkiibu u qoraa waa u meeriyaa waa u yeeriyaa ayaguna way qoranayaan kuwii aan qoranaynin farta looga qabtaa subacaa marka saas uu ahaa reer miyiga oo ahaa dad ka mashquul iyo ka duruufo badan reer magaalka ayaa haddana waxay ahaayeen kuwo aan marnaba dayicin barashada qur'aanka kariimka arrintaasina waxaa u sahlayey dhowr tallaabo oo ay ka mid tahay iskuduubnidooda sida uu inoo sheegayo nabadoon ismaaciil duruufaa iska jiray reerkii waa reer guuraya abaar buu ka guurayaa doog buu u guurayaa meelo dheer buu marayaa biyola'aan baa imanaysa waxaa looma jixinjixi jirin geed hoostii baa wax lagu bari jiray reerku markuu dego rag u darbanaabaa jira oo geedka ardada si gaara u waaba si aad u qurux badan u waaba halkaasay wax ku baran jireen nidaamka kala dambaynta iyo xidhiidhka ka dhexeeya waalidiinta iyo macallimiinta wuxuu ahaa mid aad u heer sarreeya kaas oo baajin jiray inuu isfaham waa ka dhex dhaco labada geesood ama waalid caraysan uu qaylo kala duldhaco macallimka ama macallinka qudhiisa uu waalidka canaanto haddaba muxuu ahaa nidaamkaasi dugsiga waxaa loo samayn jiray nin dugsiga oo hagaya ama hoggaan ah bulshada dugsiga loo fadhiyo waalidiinta ah iyo macallinka u dhexeeya wax macalinkana wax alaal wuxuu uu doonay u soo tabiyo ninkaana u gudbiyo waalidiinta wixii waalidiinta ay qabaanna u gudbiyo macalinka qadarka uu la egyahay qur-aanka lagu subcinayo wuxuu ahaa mid ku qiimaysan hadba heerka ardayda xilliga aan bilowga aan haynay waxaa la akhri jiray hal jus ardadu markii ay qur-aanka aan amba dhammaynay ama aan bartanka tagnay waxay naqotay in galabtii la akhriyo jallaad lagu subciyo soomaalida inta badan dugsiyada xiliyada hore waxayba ahayd qayabkaas leeloonkaa loo akhriyaay ardadaas soo fariisaysa macallinku waa dhex joogaa arday kasta aayaddiisuu qaadaha waa la hoorihayaa sidaas ayaa lagu wadi jira in lagu subciyo qur-aanka kariimka waxay ka mid ahayd astaamaha lagu yaqaano soomaalida inkastoo gobolladu ay ku sii kala horreeyeen subaca ayaana la isku raacsan yahay inuu qayb ka yahay hababka ugu wanaagsan ee lagu xifdin karo kalaamka allah casa wajalla kani waa shaacirul islaam oo deegaankiisu yahay baay iyo bakool wuxuu tilmaamayaa sidii ay u sobcin jireen soomaalidii hore subaca waa run waxyaabaha qur-aanka lagu xufdiyo inta ugu muhiimsan bay ahayd subaca sabtiga waa la subcin jiray axadda oo kale waa la subcin jiray isniinta oo kale waa la subcin jiray talaadada oo kale waa la subcin jiray arbacada oo kale waa la fasaxi jiray khamiista oo kale waxaaba la dhihi jiray subca dheer waa caawa subca dheeraa la dhihi jiray habeenkaas hal subca iyo bar ama subac ama adigu subca xoogaa dheer yaa la subcin jiray casharadii dib laga soo bilaabo ilaa laba subca saddex subca inta laysku dhufo laisku dhufto ayaa la akhriyi jiray xiliyada qaar sideed sac sagaal sac toban sac adoo ugu yaraan toban sac waa lasoo toosin jiray goobta lagu subcinayo waxay ahayd mid ka soocan meelaha kale islamarkaana juhdi badan la geliyo xilli weliba inta badan subaca uu ku beegnaa habeenkii laakiin su-aashu waxay tahay maadaama uusan jirin layr sidee bay isku arkayeen macallimiinta iyo ardayda habeenkii waxay qur-aanka ku akhriyi jireen oy ku subcin jireen meel la yidhaahdo golo golo weyin baa loo oodi jiray goladahaasi wax laydha iyo wax iftiina toona ma lahayn laydhkooda iyo iftiinkooda wuxuu ahaa nin walba oo ardayga ka mid a waxaa loo diri jiray deg xaabaha inuu soo guro oog baa la shidi jiray oog oogtaasaa qur-aanka lagu akhriyi jiray waxaa loo subcin jiray adeero qaab aad cajiib u ahaayo aada u xiso badnaa ardada hilqaa loo samayn jiray hilqo halkaas boqol arday baa sidaa midba mid dhinaca ugu qabanaya sheekhuna wuxuu fadhiisan jiray bartankooda aayad aayad baa markaa loo wareejinayey xaabada habeenkii la shido waxaa u xil saarnaa ardayda yaryar ah ee aan subaca gaarin gobollada qaar waxaa looga yaqaanaa og sida uu inoo sheegay nabadoon ismaaciil halka baayi iyo bakool looga garanayo ximil waa kan shaacirul islaam waxaa la dhihi jiray ximil baan dhihi jiray anaga ximil halla keenaa la dhihi jiray xaabaa lasoo ururin jiray ninba garabkiisa oo buuxa ayuu keeni jiray caruurta markii habeenkii lasoo fadhiisto ardada ninba markiisa ayuu dabka soo shadaya oo xaabo soo saarayaa marka xaabadaas ayaa la iftiinsanayaa oo lagu akhriyaa subaca baadiyaha oo lagu akhrin jiray sawd qorxoon oo meel fog laga maqlayo ayaa saamayn ku lahaa qof walba oo macaanida qur'aanka garanaya haddaba sheekh nuur mucallim cabdiraxmaan ah ayaa inooga warramaya qiso cajiib ah oo ku saabsan saamaynta subacaas islamarkaana wax ka beddeshay mowqif uu mar sheekh xasan barsane allaha u raxmado ee ka qaatay dagaalkii jihaadka ahaa ee uu kula jiray gumaystihii talyaaniga ee ku soo duulay waddanka marka cadowga ku haayo cadowgu wuxuu kuwala diriraa doodda iyo murunka iyo waxyaalaha noocaasa waa kuwala diriraa marka dagaalka ugu daran waa dagaalka afka dagaalkaas afka ayaa dhan walba lagaga imaaha sida ibliiskuba dadka u weeraa uma laatiyannahum bayna aydiihim wamin khalfihim wacan aymaanihim wacan shamaa'ilihim walaa tasidu akharahum shaakiriin qur-aanka markaad taqaano marka waxaad diyaar u tahay doodooda inaad ilbiriqsi aad kusoo afjarto raggii ka faa'idaysta waxaa ka mid ah sheekh xasan barsane low naxariistee siday soo gaartay nimankii gaaleed ayaa u soo diray niman wadaaddo sheeganaya ayagoo markaa dhahaya dagaalka jooji ilan asugu waxaa she maxamed cabdulla xasan low naxariisto wuxuu ka ahay laan ka baxdou ahay dagaalka aaduu maaragtay koonfurta aad iyo aaduu gaalada u galay marka nimankiiyaa la hadleen habeenkii oo dhan say ula hadlaayeen waxaa la tusiyaa waxa ay yidhaaheen hadda oo kale almasaalix almursala waxay u yaqaaniin gaalada hadda joogta waaye masaalix almursala maxaa laga wadaa waxay ku leeyihin masaalix aan kitaabna ku xirayn sunnada ku xireen masaalixdaiyo danaha ummadda muslimka marka la miisaanaya waxaa la yidhaha almasaalix almuctabara almasaalix almulqaa almasaalix almursala gaalada iyo barnaamijkeeda ha la raaco dan adduunyaa ku jirta soo maha diintu halkaasay taal ku laha hal haba kama jirto waa beentood waa tafsiirka ibliis waaye aadamee xawo uu tafsiiryahay ee weliba yidhi waa idin nasiixaya waqaasama maa inii lakumaa lamina naasixiin waxa jirta marka danay u muujiyayna waxay dhahayeen inaan dagaalka la wedinaa dana ku jirtaa waa maslaxa mursala waxay leeyihin oo baabaa moogtahay waa wasaawisu shayddaan marka sheekha siday soo gaartay wax badan ay wada hadlaayeen aadu ugu adkaaday kolay daalshaawaa dilaaha yidhaheene mar muddo uun markay wadeenow xilli uun dambe oo wuxuu yidhi haye waa idinka yeelaa ayagoo markaa faraxsan ayuu wuxuu aaday qadaa'ul xaaja duurkuu aada macnaha inuu soo kaadiyo iyo soomaalida marka dabcigeeda waxaa ka mid ah xoolaleeyahayn beeraleyna waa ahayn qur-aankiina waa baraayin habeenkii sagaal saaca ilma iyo in la kiciyo nal ma jiro a waxaa la shidaa deb qoryahaasaa marka qur-aanka lagu dhigaa ilmaha in loo dhigo ay akhriyaan ay ka baxayaan inta aan bartaya beertaba la aadin halkaas ayaa marka marka uu baxo wuxuu dhegaystay ilmihii oo akhrinayay mucallimkii yaa ayuha nabiyu jaahidi alkufaara waalmunaafiqiina waqlud calayhim wamawaahum jahannamu wa bi'sa almasiir nebiyow la jihaad gaalada ee munaafiqiinta waqlud calayhim korkooda ku qallafsana how debcin wamawaahum jahannamu wa bi'sa almasiir markuu aayaddii dhegaystay aayaddii ayaa haddaba dhistay nimankii xaloo dhan leesmari weysna ee hadda ooyah iyuu noqdo wuxuu waa diiday warkiin ayadan ayaa igu dhibacday ilaan korkuu ka yaqaana marka hadduuna xafisanaa lahayn burcadaa la boodi lahayd qofku marka markuu qur-aanka yaqan waa hubaysan yahay
احمل سلاحي يا أخي لا تسلبن فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت barnaamijka aqooniyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan يا أمتي أدعوك يا أمتي فاستنهضي همما فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا magaalada alqudus waa magaalo ahmiyad gaar ah u leh muslimiinta waa mid ka mida magaalooyinka ugu weyn uguna ahmiyadda badan dhulka filistiin waxay leedahay magacyo badan oo ay ka mid tahay alqudsu shariif beytulmaqdis iyo qibladii hore yahuuddana waxay ugu yeedhaan jerusalem يسقونا رباه هيئ لنا من أمرنا رشدا فأنت من بالتقى والدين يهدينا waxaa muhiimadda gaarka ah u yeelay magaaladan waxaa ka mid ah inuu ku yaallo masjidka barakaysan ee al aqsa oo ahaa qibladii koowaad ee muslimiinta wuxuuna masjidka ku yaallaa koonfur bari ee magaalada masjidka waxaa la sheegaa inuu gaarayo boqol afartan iyo afar kun oo mitir laba jibaaran waxaana masjidka ku yaalla macaalim badan oo taariikheed oo islaami ah kuwaasoo gaaraya ilaa laba boqol oo maclam waxa uu masjidka leeyahay ilaa afar manaaradood oo kale ah manaarada baabulmaqaariba baabusilsila baabulqawaanimi iyo manaarada baabul asbaab marka laga hadla dhanka barxadaha ama musallayaasha lagu tukado wuxuu masjidka leeyahay ilaa toddoba musalle oo lagu kala magacaabo aljaamicu alqibliya oo ku yaala koonfurta masjidka al aqsa cumar binulkhadaab ayaana ahaa sidii taariikhda ay soo warinayso qofkii ugu horreeyey ee dhisay musallahan kadib markii ay muslimiinta furteen magaalada alqudus khilaafadii cumar waxayna masaaxadiisu gaartaa musallahan afar kun oo mitir jibaaran sidoo kale wuxuu leeyahay koob iyo toban albaab musallaha kale waxaa lagu magacaabaa almarwaani waxaana loo nisbeeyaa khaliifkii umowiyiinta cabdilmelik bin marwaan wuxuuna dhacaa xagasha koonfureed ee hoose ee masjidka balliciisuna wuxuu gaaraa ilaa saddex kun todoba boqol konton iyo shan mitir laba jibaaran musallaha saddexaad waxaa lagu magacaabaa musallihii qadiimiga wuxuuna ku yaalaa afaafka hore ee mixraabka macaaliimta ugu muhiimsan ee uu leeyahay masjidka waxaa ka mida qubada masjidka oo uu dhisay khaliifkii umowiyiinta cabdilmelik bin marwaan sannadkii lixdan iyo lixaad ee hijiriyada iyadoona dhismaheedu socday ilaa sannadkii toddobaatan iyo labaad ee hijiriyada macaaliimta masjidka waxaa ka mid ah masjidka al buraaq oo dhaca dhinaca koonfur galbeed ee masjidka waxaana la sheegaa in buraaq loogu bixiyey in nebiga sala allahu calayhi wasalam safarkii al israa walmicraaj uu halkaasi ku xirtay daabadii uu saarnaa waxaa sidoo kale masjidka ku yaala jaamac loogu magacdaray jaamicu nisaa ama halka ay ku tukadaan dumarka guud ahaan masjidka wuxuu leeyahay shan iyo toban albaab shan ka mid ah gebi ahaanba way xiran yihiin tobanka furan ee soo hartayna waxaa magacyadooda lagu kala magacaabaa baabul asbaad xida catam qawaanima annaadir alxadiid alqadaaniin almudahara alsilsila iyo albaabulmaqaariba wuxuu masjidka barakaysan ee al aqsa uu la kulmay tacadiyo kala duwan oo uga yimid yahuudda iyo saliibiyiinta xaqiidiinta ah mid ka mida gaboodfalladaasi waxa uu dhacay muddo haatan laga joogo konton sano koob iyo labaatankii bishii agosto sannadkii kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii ayaa dab xoogan wuxuu qabsaday howl ka mida hoolalka lagu tukado kaasoo ku yaala dhanka koonfureed ee masjidka al aqsa waxaana uu dabku baabi'iyey qeybo muhiim ah oo ka mida masaajidka oo ay ku jiraan saqafkiisa roogagii iyo dhammaanba wixii ku jiray sida kutubada qur-aanka kariimka iyo alaabaha kale ee masjidka lagu qurxiyo dabku waxaa kale uu baabi'iyey mixraabkiisii iyo mimbarkiisii taariikhiga ahaa ee boqolaalka sano ahaa mid ay ku faanto ummadda muslimka ah kaasoo uu sameeyey suldaan nuuruddiin zanki waxaana magaalada xalab ka soo qaaday oo qudus keenay halyeygii weynaa ee islaamka ee salaaxuddiin al ayuubi kooxihii dabkaasi ka dambeeyey ma aysan ahayn kuwo yar balse waxaa xilligaasi la aasaasay maamulka gumaysiga yuhuudda isagoo waday dadaalla aan kala joogsi lahayn oo uu ku doonayo in magaalada barakaysan ee alqudsu shariif ay ka dhigtaan astaan ay yuhuuddu leeyihiin iyagoo beddelaya muuqaalada masjidka al aqsa balse shakhsigii shiday dhimbilahaasi si uu u rumeeyo ahdaafta yuhuudda wuxuu ahaa dalxiise kirishtan australiyaan ah oo lagu magacaabo daniyas mikhail rohan dabka ayaa socday in ka badan labaatan saacadood waxayna reer qudus isku dayeen inay demiyaan iyagoo adeegsanaya siyaabo iyo xeelado kala duwan balse arrinta fajaca noqotay waxa ay ahayd in maamulka gumaystaha uu biyaha ka jaray masjidka taasoo adkaysay demintiisa sida caadadiisu tahayba wuxuu maamulka gumaystaha uu beeniyey inuu isaga ka dambeeyey dabkaas balse mar dambe ayuu qirtay inuu ka dambeeyey daniyas mikhail rohan wuxuuna maamulka yuhuudda uu sheegay in markii uu falka geysanayay uu qabay xanuun xagga dhimirka ah uuna goor dambe sii daayey sidaas ayayna daniyas ugu labistay dareeska waalida kadib markii uu al aqsa hubiyey holac iyo qiiq kaasoo baabi'iyey dhaxal ay muslimiintu ilaashanayeen muddo boqolaal sano ah haddaba waa kuwa mujrim daniyas mikhail rohan oo isagoo fulinaya danaha gumaystaha gubay masjidka barakaysan ee al aqsa wuxuu sannadkii kun sagaal boqol afartan iyo toddobadii ku dhashay waddanka austareeliya wuxuuna haystaa kirishtanka waana mid ka mida dadka sida aadka ah ugu ad adag madhabkaas wuxuuna aaminsanaa soo laabashada diintooda faasidka ah taasina ay shardi u tahay in yuhuuddu ay qabsadaan dhulka barakaysan ee falastiin waxa uu falastiin soo gaaray sannadkii kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii isagoo bartay luuqadda cibriyadda ee ay ku hadlaan yuhuudda wuxuuna saaxiibadiisa yuhuudda ah ugu sheekayn jiray inuu rabbi usoo igmaday howl weyn uuna ku guda jiro fulinteeda si uu u fuliyo jariimadiisa wuxuu labaatankii juulaay soo gaaray magaalada qudus isagoo qol ka kiraystay hotel ku yaala waddada salaaxudiin al ayuubi oo u dhow albaabka masjidka assaahir ah wuxuuna dhowr jeer gudaha u galay masjidka barakaysan ee al aqsa isagoo ahaa sahmiye waxaana u suura gashay inuu tago dhammaanba barxadaha iyo hoolalka salaadaha lagu tukado isagoo dadka muslimiinta ah aada ugu dhowaan jiray wuxuuna ku andacoonayay inuu yahay dalxiise jecel inuu masaajidka sawirra ka qaado labaatankii bishii agoosto sannadkii kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii ayuu sameeyey iskudaygiisii ugu horreeyey wuxuuna dabqabadsiiyey geedihii ku yiilay masaajidka taasoo markii dambe usii gudubtay derbiga ilaa uu ka gubto mimbarkii salaaxudiin al ayuubi ee lagu sameeyey udgoonka fatxiga iyo shuhadada wuxuu mar kale masjidka ka soo galay albaabka al asbaad isagoo salaamay qaar ka mid ah ilaalada masjidka kadib gudaha ayuu usii galay wuxuuna bensiin ku shubay roogga masjidka dab ayuuna qabadsiiyey isagoo isla wakhtigaasi ku baxsaday gaari bas ah ilaa uu ka gaaray magaalada talaabiib sheekh jadwa al ansaari oo ahaa mas-uulkii ugu sarreeyey ee masjidka al aqsa sannadkii kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii waxa uu sheegayaa inuu xusuusto in daniyas uu muddo dheer ku sugnaan jiray masjidka islamarkaana uu maalin maalmaha ka mid ah ka saaray kadib markii uu ka shakiyey muddada uu joogo maadaama uusan ahayn mid ku cibaadaysanayay gudihiisa uuna dhaafay xadka loogu talagalay qofka dalxiisaha ah inuu ku nagaado naadir ishtiih waa mid ka mid ah dadkii goobjoogga ahaa konton sano ka hor markii uu gubanayay masjidka barakaysan ee al aqsa wuxuuna xusuustiisa ku sheegay musallaha xiga dhinaca qiblada wuxuu ahaa mid maran waana la xiri jiray salaada subax kadib ilaa laga gaaro labada subaxnimo balse daniyas ayaa ilaalada u sheegay inuu doonayo inuu sawiro ka soo qaado wuxuuna dab qabadsiiyey mimbarkii salaaxudiin al ayuubi oo ka samaysnaa qoryo si uu dabka ugu fido si sahlan ilaa uu gaaray saqafka masjidka uuna sidoo kale gubtay mixraabkii nebi zakariya calayhi salaam cuthmaan alxalabi wuxuu isana xusuustaa murugada maalintaas ay dareemeen muslimiinta wuxuuna yidhi waxaan hubaa in ilmadii ka qubanaysay reer qudus ay maalintaasi ka badneed biyaha aan ku shubnay masjidka si aan dabka u damino waxay ahayd maalin madow oo xanuun badan oo aan ilaabi doonin inta aan noolahay
من بطن الحوت ويا منقذ البيت العتيق من أبرهة أنقذ الأقصى من قبضة اليهود أنقذ الأقصى من قبضة اليهود وخلصه من كل كافر جحود اللهم رده إلى أيدي المسلمين إليك نجآه في البلوى تكفينا من طغمة طالما جدت تعادينا اللهم باسمك يا جبار دعواتنا فاقصم عصابة شر في فلسطيننا mimbarka salaaxudiin al ayuubi waa astaan xurnimodoon ah qorshaynta in la gubana waxay la mid ahayd in la gubo fikradda ah xureynta qudus mar kale maanta oo konton sano laga jooga dhacdadaasi xanuunka badan weli masjidka al aqsa waa la ihaanaysanayaa dadkiisa iyadoo lagu tumanayo xurmadiisa islamarkaana maalin weliba lagu nijaasaynayo kabaha yuhuudda xaaqidiinta ah فاقصم عصابة شر في فلسطيننا muslimiinta ayaa looga fadhiyaa xurayntiisa iyadoo ay sugayaan maalmihii cumar binulkhadaab radiallahu canhu iyo salaaxudiin al ayuubi si ay dib ugu soo laabato xurmadiisa ayna barxadihiisa ka takbiirsadaan kuwa faatixiinta ah
نصطف متحدين في وجه اليهود القدس وجهتنا بها الفتح المجيد نصطف متحدين في وجه اليهود وفي ختام أقول لن ترجع لنا فلسطين بمفاوضات الحكام المستسلمين وم...
ugu dambayntii waxaan leeyahay falastiin noogu soo noqon mayso wadahadallada iyo shirarka madaxda isdhiibtay noogu soo noqon mayso mudaaharaadyada ducaadda jihaadka ka fadhiistay iyo doorashooyinkooda labadaas qolo waa halka saldhigga u ah musiibada ummadda haysata balse falastiin waxa ay noogu soo noqonaysaa allaah idinkiisa haddii aan hurdada ka toosno oo aan qabsanno diinteenna kuna furanno nafteenna iyo maalkeenna من غفلتنا وتمسكنا بديننا وفديناه بأموالنا وأنفسنا وفديناه بأموالنا وأنفسنا
qaybaha dambe ee barnaamijka aqooniyo ogaal ayaan isla soo gaarnay ma ogtahay dhegaystow in suufigii la dhihi jiray awees dheere ay ka takhalluseen ciidamadii daraawiishta ee uu hogaaminayay sayid maxamed cabdulla xasan ma ogtahay in sheekh mulla maxamed cumar aasaasiyay xarakada daalibaan uu ka soo jeedo qowmiyadda bashtuunka ma ogtahay in nebiga salaallahu calayhi wasalam markii ka geeriyootay ummulmu'miniin zaynab bintu khuseyma sannadkii afaraad ee hijriyada uu guursaday walaasheed ku hooyo ah sannadkii toddobaad ee hijriyada waana ummulmu'miniin maymuunah bintulxaaris ma ogtahay dhegaystow in amiirka alqaacidada maqribul islaam uu yahay sheekh abuu cubayda yuusuf al cinnaabi
حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا